aad baad u mahadsan tahay gumaystaha yuhuudda ayaa weli halkiisa kasii wada duuqiimaha ka dhanka dadka shacabka ee ku dhaqan marinka khaza waxaana ku sheeday duuqiimo saacadii lasoo dhaafay dhacay dad shacab ah iyadoona ay ku dhaawacmeen kuwo kale hal ruuxoo falastiini ayaa ku sheeday laba kana waa ay ku dhaawacmeen duuqiin xoogan oo ka dhacday xaafadda zuhur ee magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza isla magaalada rafax weerar toogasha oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen waxaa ku waxyeeloobay dad falastiiniyiin ah weerar midka lamida oo toogasha ayaa wuxuu sidoo kale ka dhacay xaafadda zaytuun ee dhacda bariga magaalada khaza waxaana halkaasi ku sheeday hal ruux oo falastiini ah sidoo kale ciidamada yuhuuddu waxay duuqeen xoogan oo xagga cirka ay ka fuliyeen magaalada beytlaayi ee dhacda waqooyiga marinka khaza waxaana halkaas ku shahiiday dad shacaba oo aan waxba galabsan madaxweyne ku-xigeenka koonfurta suudaan ayaa cambaariyey joogitaanka ciidamada ugandha ee dalkiisa riika major oo waa madaxweyne ku-xigeenka dalka koonfurta suudan ayaa ugu baaqay qaramada midoobay midooda afrika iyo urur goboleedka igad inay si deg dega usu farigeliyeen xisada ka taagan dalkiisa ee la xidhiirta joogitaanka ciidamada ugandha ee koonfurta suudan warbaahinta dalka koonfurta suudan ayaa sheegtay inuu madaxweyne ku-xigeenka sidoo kale digniin adag u diray xogayaha guud ee qaramada midoobay joogitaanka ciidamada ugandha ayaa wuxuu sidoo kale sheegay madaxweyne ku-xigeenka in yaalis ku tahay heshiiska nabadda ee labada kun sideed iyo tobanka kaasoo uha mid lagu soo afjaray dagaalkii u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo kooxda mucaaradka wuxuu sidoo kale sheegay in ciidamada ugandha ay geysteen xadgudubyo kala duwan oo ay ka mid tahay duqiimo xagga cirka oo ay ku qaadeen gobollo ay ka mid tahay nilol aclaa halkaasoo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dad rayda dhankeeda dowladda uganda ayaa weli si rasmi a uga hadlin eedeymaha iyadoo dhinaca kale si dhow la socota xaaladda cakaran ee ka taagan koonfurta suudan gaar ahaan is-aamin la-aanta u dhexaysa dowladda iyo mucaaradka netanyahu ayaa ku goodiyey inuu qaab xooga kusoo furan doono maxaabiista ku sugan khaza ra-iisul wasaaraha yuhuudiya dhiigyacabka lagu magacaabo benyamin netanyahu ayaa sheegay inuu qaab xooga kusoo furan doono maxaabiista ku jirta gacanta muqaawamada falastiin xilli uu khudbad ka jeedinaya baarlamanka kiniisadda wuxuu sidoo kale tilmaamay netanyahu in yahuudda ay gebyahaan la wareegi doonto dhulka qidaaca khaza islamarkaana ay kala furfuri doonto kooxda muqaawamada falastiin haddii dib loo soo celin waayo maxaabiista netanyahu ayaa wuxuu sidoo kale tilmaamay in cadaadiska militari la saaraya muqaawamadu yahay waddada keliya ee dib loogu soo celin kara maxaabiista siyaasiyiin badan oo ka tirsan maamulka yuhuudda ayaana ka soo horjeeda duulaanka cusub ee uu netanyahu dib u bilaabay iyagoona aaminsanin dagaalka uusan wax faa'iidaha keenaynin sidii horena loogu fashilmi doono hadalka netanyahu ay ka muuqata isla weynida ayaa waxuu imaanayaa xilli wasiirka dagaalka ee xukuumadda netanyahu sidaasi la mida u sheegay inay isku fidin doonaan guud ahaan dhulka qidaaca khaza ayna dili doonaan hogaamiyaasha sare ee kooxda muqaawamada falastiin tani ayaana waxay ka mid tahay hadaaftuu maamulka yuhuuddu mar kale duulaanka milatari ugu soo qaadiyay marinka khaza balse in badanoo dadka ka mid ayaa waxay rumaysan yihiin inaysan marnaba hadaaftaasi ka guulkeeni doonin maadaama sanadkii hore ay ku fashilmeen hadaf badan oo ay ugu duuleen khaza ugu dambayntii ciidamada suudan ayaa gacanta ku dhigay saldhigii ugu dambeeyey ee maleeshiyaadka arsef kaga sugnaayeen alkhartuum ciidamada dowladda suudan ayaa xaqiijiyey inay gacanta ku dhigeen xerada taayib oo ah saldhigii ugu dambeeyey ay maleeshiyaadka arsef kaga sugnaayeen caasimada suudan iyo alkhartuum goobaha istaraatiijiga ee saacadii lasoo dhaafay la wareegeen ciidamada suudan ayaa kala ah xarunta difaaca ceerka ee magaalada alkhartuum xarunta kuliyadda injineernimada ee jaamacadda suudan guud ahaan deegaanada nahda iyo wadada saxaf ee xigta dhanka dekadda alkhartuum howlgalladan ayaa ku soo beegmaya xilli taliyaha howlgallada cabdiraxmaan albilaawi uu sheegay warbaahinta in ciidamadooda ay si buuxdow la wareegeen gacan ku hinta garoonka diyaaradaha ee magaalada alkhartuum wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa